madaxweynaha maamulka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa xariga ka jaray masjidka weyn ee nuurul huda oo muddo saddex sano ah uu ka socday dhismo casri ah magaalada hargeysa munaasabadda xarigjarka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda dhismaha ee daryeel culimaa udiin ganacsato iyo bulshada qeybaheeda kala duwan keese shukri jaamac maamulaha shirkadda dhismaha ee daryeel oo ah shirkadda dhistay masjidka nuurul huda ayaa ka warbixiyey marxaladii uu soo maray dhismaha masjidka
masaajidkan nuur alhuda wuxuu ka kooban yahay basement weysadiina ku taallo hoolkan aynu fadhinana aada uga qurux badan iminka waxaynu fadhinaa ground floorkii waxaa inaga sareeya saddex dabaq oo mid waliba kan leeg yahay iyo hoolkii maktabad siyaabo fara badan loo adeegsan karo dabaq waliba wuxuu qaadi karaa ilaa lix boqol iyo konton qof guud ahaan waxaa ku tukan kara masaajidkan saddex kun iyo siyaado qof wax waliba hami iyo fiishan buu ku dhismaa sheekha markaanu kulannay laba qodobunbuu ka hadlay masaajid taya leh oo muddo dheerna jira oo aan berrina la odhanin suuq buu ku yaallaa mar walba wuu sii camirmayaa kuma filla dadkii markaa fiishankiisii iyo aragtidiisii ayaa dhisaynkana lagu sameeyey laguna fuliyey sidaa mahad sheegayna sheekhu shirkadaha ugamuu hawl yarayn fulintii masaajidkan dhismaha waxaa la bilaabay twenty twogii saa sheekhu sheegay maantana waynu aragnaa waynu fadhinaa shan iyo labaatankii meeya masaajidkani wuxuu leeyahay facilities la odhan karo muddo dheer bay jirayaan waayo technolojiyaddu waa la guuraa sound systemkiisa oo keliya masaajidkan dhowr injineer baa dibadda looga keenay culimaa udiinka ka qayb galay munaasabadda xarigjarka ayaa ka warramay xasanaadka uu helayo qofkii ka qayb qaata dhisidda beydka alleh mashruuca noocana in la fuliyaa wax sahlan ma aha wax weyn weeye lacag iyo aad lacag aada u badan baa ku baxday debadii noogama imanin laakiin muxsiniinteenna si ay isugu tegay taasi waxay tilmaamaysaa in wax badan aynu qabsan karno runtii diinta iyo dalkaba mashruucan cidda iska leh ee ilaahay ugu dhowaatay waa ciddii kaga qayb gashay aqoon iyo adduun iyo awood iyo aragti ay leeyihiin intaba guri jannada guryaha jannadaynu rajaynaynaa inuu ilaahay ugu bedelo mashaariicdan iyo kuwo kaloo ka waaweyn oo khayr ah aynu u baahannahay buu inoo samayn karaa quruxdan iyo masaajidkan iyo hantida gashay carabna inoogamay iman cid kalena inoogumay deeqin muxsiniintii waddankeenna walaalahaa la tiriyey iyo inta aan magacooda la sheegin ayaa runtii mashruuca janno biidni illaahi tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu aqbalo oo uu guryo janno ugu bedelo qof kasta oo cilmi iyo aqoon iyo dadaal iyo hanti tuu doonaba kaga qayb qaatee cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro madaxweynaha maamulka somalilan ayaa u mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay dhismaha iyo dhammaystirka masjidka nuurul huda
waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo ilaahay khayra ka siiyey dee gacan ka geysatay dhismaha masaajidka hadday tahay adduunyo hadday tahay farsamo intaba waan u mahadnaqayaa waxaanay taasi mara ka tahay in dadku markay iskaashadaan waxa ay qabsan karaan waa masaajid lix dabaq ah oo casriya sidaaan aynu arkayno oo dhammaan waxyaabihii u baahnaa nolosha casriga ay leedahay dadka ilaahay dee khayr ha ugu bedelo guryaha jannadana ha ugu bedelo waxaan malaynayaa masaajidka annaga xukuumad cusub baa naho waxaan is leeyahay uun madaxa qalmiftaaxi baa idiin hadhaye qalmiftaaxana waa ku fillaan doona haddii aan la yidhaahdo nebigu calayhi isalaatu wasalaam ummadda markii uu dee shaqadii ugu horreeyu qabtay waxay inu masaajid dhiso masaajidku waa meesha dee xarunta u ah ama hoggaanka u ah ummadda muslimka markaa qiimaha uu masaajidku leeyahay waxay macallin inoogu ahaa nabigeennii sala allahu calayhi wasalam waana xaruntii islaamka waa meeshii wax laga baranayey waa meeshii ummadda laga tilmaamayey dhismaha masjidkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay ganacsatada ku ganacsato bartamaha suuqa kaasi oo door muhiim ah ka qaadan doona gudashada acmaasha salaada iyo fidinta diinta islaamka